madaxweynaha dowlada koonfur galbeed soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed laftigar ayaa ku qeyb galay xaflada howlgelinta xabsiga cusub ee magaalada baydhabo oo qaab casriya landhisi wasiirka cadaalada iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya saraakiisha hay-adaha amniga madax ku tirsan hay-adaha ku shaqeeyow xabsiyada iyo guubro ku haya xaflada dhismaha xabsigan cusub yaan iska jar ah qeybo shalgadisan sida xafiise qolalka maxaabiista qolka dhakhtarka qolalka waardiyaasha iyo matoorka ceelalka biyo gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin iyo sharxe ahmiyadda xabsigan cusuleya dabcan maylan baslooyinka hor may hayta himiro may bua banaan aho lan degnayne oo may bua duure may bua ya hayti geekan may bua arag haytan bilicda iyo may bua qurxudo oo may rahays milo may bua oo kokoyti marka gaashirahan oo may bua geek sida qurux balan dhisi walbadan ka taradoon arrimaha may bua xabsiyada dowlada koonfur galbeed lanki may bua horta koog laakihire meel suurudle oo may bua oo hawu macaanle hawu fayle may bua ya ya may bua laakire namber la may lifaday tasiiraadka kale may bua walbarashadiisa iyo caafimaadka iyo walaashii kulli in may bua dhimaystirnaada may bua yalan baayin wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed cabdiqaadir yuusuf cabdi nuur iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba uu ku hadaleena baahida maxaabiista iyo un qabeen xabsigan sida casriga landhisi madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen inta sano uu joogay waxqabadkiisii oo hadeertaan aan ugu dambeyno maanta aan joogno oo runtii oo mudan in asaga maaragtay in lagu dhiirgeliyo la shaqeyno maanta waan ku faraxsanahay baydhabo baydhabo janaayi xabsigan maanta laga furay oo la howlgeliyey runtii sida la sheegay xabsi ciqaab ma looguma talagelin waa jazaa waa laga goynayaa waxaa laga goynayaa intii uu geystay laakiin ciqaab lama ciqaabay qofka marka meesha lasoo geliyo waxaan dhowraynaa oo ilaalinaynaa in qof uu ka soo baxo meeshan laba sano saddex sano afar sano intii loo gartay oo jazaa'aho looga goynayey wixii uu geystay looga goynayay markuu ka soo baxo qof bulshada anfaca madaxweyne waxaa la sheegay inay diyaar yihiin qalabkii iyo hoolashii lagu taabari lahaa taabar lagu siiyo waxaa la sheegay tii uu mataqaanaa madadaalada meeshuu ku heli lahaa oo uu ayaa la sheegay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftigareen oo meelase ku hadalaya weliba usu sheegay intay xabsigan ususi faylanka adeegi doona maxaabiista so-ona hukumahanagii hay-adihii iyo dowladoogii ku qeyb qaaday dhismooshe runtii sharafay ii tahay munaasabadan qiimaha badan oo lagu howlgelinayo xabsigii weynaa ee magaalada baydhabo oo runtii fayskii labaad wejigiisii labaad la dhammaystiray si qurux badanna loo sameeyey dhul weyn iyo hawo fiican na helay sharafay ii tahay aad baana ugu faraxsanahay nin allaale iyo dadkii ka soo shaqeeyey ama dowladda dhexe ha noqoto ama dowladda koonfur galbeed ha noqoto ama hay-adihii samafalka iyo doonarkii deeqbixiyaalkii lacagta bixiyey ha noqdeen cid kastaoo kaalin ka qaadatay aaday ugu mahadsan yihiin ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta oo ay gebagabo tahay meeshan markii loo asteynayo xabsiga dadaa ka shaqeeyey dhulkan dad baa lahaa deganaa dowladda yaa bixisay wuxuu leeyahay baydhaba xabsi kale oo xabsiyadii waagii xornimada la qaatay la dhisay ahaa lixdanki aadna u duugoobay beyskiisana aada u yaryahay markaas waxaa loogu talagalay dadkana waa yaraa fidnadana waa yarayd musiibada iyo xabsi wax gaarana maba la qabinba marka dad yar iyo ummadda un fidno ku ahaa oo lagu dhaqan celinayo oo la geynayo hadda dadkiina waa batay fidnadii waa badatay dhibaatooyin kale oo hor leh oonan aqoonin baa yimid dilkii baa batay shabaab wax la yidhaaho oonan jirin waagaasaa yimid marka wixii oo dhan oo mushkilad ahaa waxay u baahan yihiin meel lagu dhaqan celiyo bulshada looga dhex qabto oo la geeya ayay u baahan yihiin dhismaha xabsigan cusub ee magaalada baydhabo yaa eh koo baahi weyn lanqabi iyadoo yeelahayti magaalada xabsi qadiime oo burbur xoog leh hadeeri